wasaaradda reeda dinjinta iyo arrimo bini-aadinimada maamulka somalilan iyo muddooyinkii indambey weyba barakacayaalka deegaanka qalah iyo anqeybiyaasay biy nadiif eh maalmoon wasaaradda arrimo dibadejinta iyo barakacyaalka wayba kaamamka barakacayaalka hargeysa kuwadey biidhaameyn langatiragali dadkan haysana biyo nadiifka ee kaamamka kajara qaar ku mid a barakacyaalka kajara deegaanka qalah ee barakacayaalka kasugun iyo biidhaaminta keekalansuubi iyo wasaaraddan mahadnagi
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo ballaanidda wanaagsan ee maanta ka dhacday barakacyaasha qaranka oo dhan oo aannu ka mid nahay wayna soo gaadhsiisay hay-adda dibidejinta iyo bila'aadanimada qaranka si wanaagsan bay noo soo gaadhay waa maalintii biyaha ugu dambaysay markaa barakacyaal fara badan baa ka soo qayb qaatay halkan waxaannu ku guddoonnay biyihii oo xaafadda lagu shubay meelaha danta guuda dadka nugul dadka jilicsan ee dadka la wada leeyahay si biyaha laga faa'iidaysto isagoo barnaamijkan uu ahaa barnaamij in badan ee ka soo shaqaysay haayadda dibidejintu maanta nasiib waxaan u yeelannay in lagu soo xidho markaa biyihiina wax loo qorsheeyey in lagu shubo annagoo ka wada shaqaynayna haayadda dibidejinta xaafadda in la gaadhsiiyo dadka jilicsan barakacyaasha kale la soo qaateen marka halkan waxaan ugu mahad celinayaa haayadda dibidejinta iyo bilaadanimada shaqo wanaagsan bay qaranka u haysaa shaqo wanaagsan miisaanidii qaranka waxaanu ku yeelan xataa barakacyaasha qaranka in aanu ku yeelan miisaanidii qaranka biyo wax ka badan inaga soo gaadhaan waanu ku rajaynaynaa aad baanu hambalyaynaa wasaaradda dibadejinta shaqaale weynaheeda saxaafadda noogu shaqaynaya tabaruca iyo mutadacnimada cimrigii caafimaadka waa la hadin dhameeya agaasimaha barakacayaalka ee wasaaradda reedadejinta arrimo bini-aadinimada iyo weybu isfaafayay howlgalku biidhaaminta eh wasaaradda maalmoon kuwadi kaamamka barakacayaalka hargeysa ilaahay baa mahadle mahadalo ilaahay bay sugan tahay waxaan hadalle ka bacdi u mahadnaqayaa mas-uuliyiinta wasaaradda dibadejinta iyo arrimaha bini-aadinimada guddiyada kaamka barakacayaasha ee qarax bahda saxaafadda dhammaantiin waxaa leeyahy assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maantoo ay taariikhdu tahay kowdii bishii toddobaad labada iyo shan iyo labaatan wasaaradda dibadejinta iyo arrimaha bini'aadanimadu waxay halkan ku soo xidhaysaa wejigii labaad ee biyoqaybinta kaamka barakacayaasha magaalada hargeysa maanta waxaynu joognaa kaamka qalax kaamka qalax waxaynu ugu talagalnay inuu maanta noqdo wejiga labaad kaamka lagu soo xidhayo biyoqaybinta wasaaraddu waxay soo waday muddo badan inay miisaaniyadda qaranka dadka barakacayaasha biyo uga dhaamiso kaamkana waa wejigan labaad kaamkii sideedaad ee barakacayaasha aynu biyo u qaybino kaamka biyaha loo soo qaybiyo waxaa ka mid ah maxamed mooge e iyo maxamed mooge b digaale meesha la yidhahdo malowle naasa hablood e iyo naasa hablood b iyo naasa hablood c maantana qarax baynu joognaa insha alla wejiyada dambana waa la bilaabi doonaa qarax waa xaafadaha barakacayaasha kaamkii ugu dambeeyey waxaa hadda loo qaybinaya kaamamka barakacayaasha kaamkan ayaa loo qaybinayaa waxaana loogu shubayaa meelaha danta guud ee bulshadu wada leedahay si ay dadka u gaadhaan biyuhu oo qoys weliba uga dhaasado haddii suurtagala aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka ka faa'iidaystayaasha iyo mas-uuliyiintii wasaaradda hawsha soo waday muddada badan